إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبchm بإحsان إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii cمdaة الأحكاam للإmam abi mحamed cabdالغني بn cabdالواxid بn cali بn sruur almqdسي aljamacili waxaan soo gaarnay kitaabu اlxaj baabu faski اlxaj ilى اlcmra xadiidka koobaad baabkaas ayaan ku jirnay alxadiiث الxaadi والarبcuuna bعd الmئatين xadiiska afartan iyo koob iyo laba boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariyay can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canh qaala jaabir wuxuu yidhi ahla nabiyu nabiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu xarmaday iyo wa asxaabi asxaabtiisa bilxaji xaj ayay xarmadeen marka waa bacdi ka mid ah sababtoo xadiiska caaisha cadaynaya gobol inay xaj xarmadeen gobolna cumro gobolna xaj iyo cumro marka bacdi ka mida weeye weliba nabiga sala allahu aleyh wasalam inuu qiraan ahaana waa caddahay oo cabdullah xadiiska cabdullahi ibni cumar ayay ku caddeed laakiin waxa weeyaan maadaama cumradu acmaasha xajka dhex gelaydo sidaas darteed ayuu uga cabiray bilxaj ilaa acmaasha xaj unbaa la samayn cumradiina waa dhex gelin qofkuun marka uu xarmarayo niyeysanayo markaas unbuu labadiiba niyeysan marka bilxaji saasuu leeyahay laakiin xaj iyo cumru xurmaday cumradaana weliba horreyday walaysa maca axadin qof la jirkiisna ma ahayn qofkaasoo minhum nabiga iyo saxaabada ka mid ah hadyun hadyi hayra nabiya nabiga ma ahane sala allahu caleyh wasalam iyo wadalxa dalxatu ibni cubaydillaah ibni cuhmaan alqurashi altamimi oo axad lmubashariina biljanna toban axad lcasharati lmubashariina biljannau ka mid ahaa sideeddii islaamka u horumartayna waa ka mid ahaa lixdii asxaabu shuura ee cumar ibnu khadaab markii majuusigii uu tooriyada ku muday uu ka dardaarmuu yihi lixdii naas amiir soo doortana wuu ka mid ahaa shantii uu ku islaamtay abubakar gacantiisana ka mid uu ahaa waxaa la dhalay bictada rasuulka sala allahu calay wasalam shan iyo toban sano ka hor inta rasuulka lasoo dirin islaamka ayuu usoo degdegay qaswatul uxud iyo wixii ka dambeeyey ayuu xaadiray wacdarana ka muujiyey nabiga sala allahu alay was dagaalkii uxud wuxuu ku yidhi awjaba dalxa dalxa maanta jannuu waajibsaday abuubakarna wuxuu yihi dalik daaka yawmun kulluhu lidalxa maalinkaas dhammaantiis dalxa iskala ahaa beder ma xaadirin oo shaam ayuu ganacsi u jiray markuu soo laabtana nabiga sahmigiis iyuu siiyey marka waa la dilay waxaana lagu dilay waqcatuljamal sanata sittin wa thalaathiina basraana lagu aasay markay soddon iyo lix hijriyadu ahayd marka nabiga iyo dalxa maahane qof kale hadyi ma wadin marka hadyi in laga soo wado meesha oo qofka miiqaadka u ka xarmanayo camalka inay sunno tahay taas ayay tusaydaa fa amara nabiyu wa qadima caliyun calina waa soo galay min alyaman yaman uu ka soo galay isagu yamanuu jiray xaguu kasoo xarmaday iyo lamlam marka maadaama uusan garanayn midka acmaasha uu nabigu xirtay uuna jeclaalaha nabiga inuu uga daydo waxa weeyaan fiqigiisa iyo garashadiisa waxa weeyaan wuxuu soo xirtay ixraam oo waxa weya mucallaqahoo ka nabiga sala allahu calayh wasalam uu xirto oo kale ayaan xirtay yuu yidhi nabiga wuxuu xarmaday ayaan xarmaday ayuu soo yidhi afar kayfiyo ayaa sunnada ku sugan oo loo xarmo karo qofku inuu cumro kaliya iska xarmado xaj kaliya inuu xarmado cumro iyo xaj inuu isla xarmado qiraan noqdo iyo inuu yidhahdo qof hebel wuxuu xarmadaan xarmaday waa u banaantay mid shanaad ay shaaficiyadu sheegaan oo ah mid mudlaqa inuu yidhahdo waan xarmaday hadhowna asagu mid ku cayino acmaashii mid ka mid a laakiin waxa wey midkaas hadda xadiis cad oo kusoo arooray kolley baan uma dul istaagin marka wuxuu yihi waqadima caliyun cali wuxuu kasoo galay min alyaman yaman faqaala wuxuu yihi ahlaltu anigu waxaan xarmaday oo aan xirtay bimaakii ahalla uu xarmaday bihi maaga annabiyu nabiga sala allahu caleyh wasalam qofka sidaas marka qofkii uu yidhi wuxuu xarmadaan xarmaday kaas wixii u xirnaa ayaa u xirnaanaya fa amara nabiyu nabigu wuxuu amray sala allahu caleyh wasalam asxaabahu asxaabtiisa an yajcaluuha acmaashi inay ka dhigaan cumratan cumro waa nabigu wuxuu yihi cumra markii xaramkii la tegey kulli qofka hadda cumra u xirreed isaga cumradiisii ayuu dhammaysan laakiin qofkii xaj u xirnaana inuu fasaqo oo cumro ka dhigo oo waxa weeyaan inta dawaafka sameeyo sacyiga sameeyo tinta xiro uu xalaal noqdo qofkii xaj iyo cumra u xirnaayeenaasna sidoo kale yeelo saasaa nabigu amray sala allahu caleyh wasalam fa yatuufu inay dawaafaanu nabigu amray an yajcaluuha inay ka dhigaan cumratan cumra oo fa yatuufu ay dawaafaan kacbada toddoba goor labadii ragcad tukadaan haddana sacyigii sameeyaan oo sacyigana dawaaf waa lagu magacaabaa uma yuqasiru tunta ay gaabiyaan qofka waxa weeyaan mutamatic ah oo bilaa xajka cumro samaynaya oo raba cumradan marka inta sameeyo iska xalaal noqdo maalinta sideedaad xaj inuu xirto waxa weeyaan ragga waxaa u fadli badan inay tinta jaraan oysan iska xirin maxaa yeelay maalinta tobnaad oo xajka tin la xiro ayaa la rabaa muddadii hadday mar dhowdahan hadhow tinu soo dhalame dumarka iyaga mar walba gaabin ayaa laga rabaa ee wax kale uma banaano uma yuqasiru inay gaabsadaan nabigu amray wayaxilu ay xalaal noqdaan ilaa man qof maahane kaana macahu la jirkiisa u ahaaday alhadyu hadyi qof hadyi wada maahane laakiin qofkii hadyi wada isagu ma xalaal noqon karo marka nabiga iyo waxa weeya dalxa ibnu cubaydillahi labadaas hadyi wadeen labadoodu ma xalaal noqon fa qaaluu marka arrintan aaday ula yaabeen saxaabadu sababtoo ah nimankii quraysheed amase carbeed ee xaji jiray qabla alislaam waxa weeyaan arrin ay diidi jireenaa jirtay bilaa xajka in cumro la sameeyo min afjari lfujuur ay u yiqiineen faajirnimo iyo dembi la galo kuwa ugu waaweyn inay ka mid tahay marka way la yaabeen maadaama arrintaas ay ku dhoweed waxa way nabigu markuu sidaas yidhi way la yaabeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen nandaliqu ma tegaynaa ilaa minan mina miyaan aadayna walxaal dakaru axadina qof naga mida dakarkiisa iyo cawradiisii yaqduru uu dhibcayo meni ay ka dhibcaydo macnaha qof naga mida isagoo inta xalaal noqday marka cumradii dhammaystay rag iyo haweenkoodii isku xalaal noqdeen isku galmoodeen oo mar dhow aan haweenkeeni ku dhownahay miyaan maalinta sideedaad aadaynaa mino inta xaj xiranno ila maalinta sideedaad inta xajka la xirto maka qof walba gurigu degan yaha ka xirto ayaa mina la aadaa macnaha waxay way la yaaban yihin arrintaas fa balaqa dalika arrinkaasaa gaaray annabiya nabiga sala allahu alay slam inay xoogaa arrintii la yaabeen fa qaala nabigu wuxuu yihi low istaqbaltu haddaan soo qaabili lahaa min amri arrinkayga mastadbartu waxaan soo dhaafay maa ahdaytu hadyi sooma wadeen waxa weeyaan haddeer waqtigii miiqaadka haddaan markaan joogi lahaa oo acmaashii hadda aan soo dhaafay oo waxa weeyaan aan soo xirtay ay muddo wax ii dhiman ahaa laheed oo markaan aan joogi lahaa waqtigii xajka la xiranayay waxa weeyaan oo macnaha aan madiine joogi lahaa waxa weeyaan hadyigaan iska day lahaa maanta ilaa hadyiga ii diidan inaan xalaal noqdo oo inta cumro ka dhiga camalkayga aan xalaal noqdo hadyigaana ii diidan hadyigaan iska day lahaa walowlaa ana maciya la jirkayga hadduusan ahaa lahayn alhadya hadyina la axlaltu waa xalaal noqo lahaa oo camalkayga waxa weyan cumranta ka dhigoo cumraysto ayaan xalaal noqo lahaa oo ficlan anaaba u samay lahaa laakiin hadda fursadaas waa idhaaftayoo cumro iyo waxaan isku soo xirtay iyo xaj waxa weyan xoolana waa soo waday waxaadad caaishata caaisha way xayshay fa nasakat tilmanaasika acmaashii xajkay samayday kullahaa dhammaanteed waxa weyan way xayshay markii hore cumraa u xirneed caaisho meel dhexe markii lasoo marayo ayay xayshay markay xayshay waxa weyan wayna daahir noqon weyday ilaa maalinkii sideedaada xajka la xiranayay markii arintaasu dhacday nabiga u sheegta nabigu wuxuu yihi sala allahu alay slam tinta iska furfur iska shanle waxa weeyaan xaj ku dar cumradaadii oo waxa weyan qaarina saas ku noqo xaj iyo cumro saas ku noqoto ilaa waxa weyan cumro ayadu waa u suurtogeli weydo oo dawaafkii ma dawaafi karto beytka ilaahay gabar aan xayl qabta ma dawaafi karto qofka markuu dawaafayo waxaa la rabaa dahaaro kaamila inuu daahir yahay oo wax alla wixii qubays waajibiyana uu ka beri yahay wax alla wixii weyse waajibiyana uu ka beri yahay oo daharo kaamila sidaasaa la rabaa waxaadad caaishata way xayshay fa nasakad way samayday almanaasika acmaashii kullaha dhammaanteed hayra anahaa lam taduf ma dawaafin albeyta beytka hayra anahaa lam taduf ma dawaafin albeyta beytka sacyigiina ma samayn hadde ilaa sacyiga isaga waxaa shardiya dawaaf inuu ka horeeyo dawaaf inuu ka hormaro ayaa shardiya haddaan dawaaf ka horeyn sacyiga lama samayn karo marka dawaafkiina ma samayn karto dahaarada u diidan sacyigiina waxa u diidan dawaafa u shardiya inuu ka hormaro marka sidaas darteeda dawaafkii iyo sacyigii ma samayn qaalad waxay tihi markii xajkii la dhamaystay maalintii waxa weeyaan saddex tobnaad xajku markuu dhamaaday habeenkii afariy tobnaad qaalad waxay tihi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay ow tandaliquuna ma la tegaysaan bixajatin xaj iyo wa cumratin cumro wa andaliqu anama waxaan la tegayaa bixajin xaj dadkii waa kaas waa kaas xaj iyo cumraad la tegaydaan anigana xaj keliyaaan la tegaya hadda waxaan idhi cumray markii hore soo xiratay markay daahir noqon weyday oy u suurtogeli weyday cumradii acmaasheedii ayay xaj ku dartay qaarinay ku aheed oo labadiiba waa gudatay haddana walaad xaj kaliyahan la tegaa see la isku waafajin waxay culammadu isku waafajiyaan oo yidhaahdaan tandaliquuna idinku waxaad la tegaydaan waa sida ay u badan yihiin saxaabadiie bixajatin munfaridatin can ilcumra xaj oo acmaasheeda gooni loo sameeyey iyo wa cumratin munfaridatin can ilxaj cumro iyadan acmaasheeda gooni loo sameeyey oon isdhexgelin saasay u badnaayeen saxaabada marka laga reebo nabiga iyo dalxa wa andaliqu ana bixajatin aan la tegay ilaa acmaashay sameyd bixajin aan la tegay ilaa acmaashay sameyd waa un xaj cumradii waa un ku dhex jirtaa niyahaan maahane acmaal gooniya looma samayn marka sidaas ayay isku waafajiyeen culummadu fa amara nabigu wuxuu amray marka qalbigeeda si uu u dejiyo u raalli gareeyo fa amara nabigu wuxuu amray cabdiraxmaan ibni abi bakar waa walaalkeed ku aabiya hooyaa cabdiraxmaan ibni abi bakar waa walaalkeed ku aabiya hooyaa waana abubakar caruurtiisa kii ugu weynaa waktigii hudnada ama heshiiska lala galay nimankii quraysheed fatxulmaka ka hor ayuu soo soo islaamay fatxulmaka ka hor islaamay waktigii heshiiska lala galay quraysh marka maalintii waxa weeyaan mako marka muslimiintu ka mid ahaa islaamkiisu aada u wanaagsanaad wuxuu caan ku ahaa runta weligiis been kelimad beena laguma ogaan geesi shiishyahanana waa ahaa dagaalkii yamaamo uu ka qayb galay waa ka qayb galay toddoba ugu waaweyneed gaaladu maalinkaas dilay kadib magaalada madiinu ka baxay markuu aaday intuusan magaalada gaarin meel oo waxa weyan toban mayl u jirta magaalada maka ayuu ku dhintay waa la qaaday magaalada maka lagu aasay hijriyadu markay ahayd konton iyo sideed konton iyo sideed fa amara nabigu wuxuu amray cabdiraxmaan ibn abibakar sidiiq oo caaisho ku aabiya hooya an yakruja inuu baxo macaha la jirkeeda ilaa tanciim tanciim inuu baxo tanciim waa meesha xaramka dhulka xaramka waa dhul weyn magaalada mako xaramkay ku taala dhexdiisa laakiin xaramkaa ka weyn oo dhan walba waa uga baxay ilaa meelo yar maahane tanciimtu marka waa meesha ugu dhowo xaramku ku dhammaado marka oo dhulka xilligaa laga tegi karo marka nabi wuxuu ihi wad tanciim meesha la ihahda gee oo xilliga ah cumraha kasoo xirato ha kasoo cumraysato taasna waxay kutusaydaa gabar muslimada markay safrayda inaysan u banaanayn keligeed inay baxdo ee maxram loo baahan yaho nabigu maxram uga dhigay walaalkeed maxram oo u noqon karaa factamarad way soo cumraysatay bacda alxaji xajkii ka gadaal ayay soo cumraysatay marka xajka markaad dhamaysato kadib cumro way samaysan kartaa haddana laakiin waa haddii awal aadan cumraysan ama qiraan aad aheed oo kaleeto alxadiiu thani walarbacuuna bacda almiatayn marka xadiiskaas haddaan kasoo baxnay wuxuu tusayaa in la nasaqo xajka in la fasaqaan ula jeedaa in la fasaqo xaj qofkii xaj soo xirtay oo u cumro loo fasaqo ama xaj iyo cumro qofkii isku xirtay oo qiraan aha in la fasaqo oo cumro loo fasaqo waa sidaas nabigu siduu amray sala allahu aleyh wasalam alxadiiu thani alxadiiu athani walarbacuuna bacda almiatayn xadiiska afartan iyo laba laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can jaabir ibni cabdillahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yihi qadimnaa waan soo galnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu aleyh wasalam walxaal naxnu anagu naquulu aan leyna labayk alla waan ku ajiibnaa bilxaji xaj walxaal naxnu ey bacduna ula jeeda gobol ka mid ah maxaa yeele hadalka caaishaa kutusa waxay tihi fa minaa man ahalla bixajin wa minaa man ahalla bicumratin wa minaa man ahalla bixajin wa cumratin qaar waxa weyan dadka waxay soo xirteen xaj qaar waxay soo xirteen cumro qaarna xaj iyo cumra isku soo xirteen marka gobol un ka mida weeye qadimnaa waa soo galnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu alay wasalam walxaal naxnu anagu naquulu aan leenahay labayka alla waxaan kugu ajibnaa bilxaji xaj oo gabal xaj kaliya ay soo xirteen fa amaranaa wuxuuna amray rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam inaan cumro ka dhigno macnaha fa jacalnaahaa acmaasha waxaan ka dhignay cumratan cumran ufasaqna xajkii marka waxa weya qofku miiqaadka markuu marayo waxaan idhi saddexdaas camal midkuu doonu xiro karaa ama afar inuu yidhahdo xaj kaliya inuu xirto cumro kaliya inuu xirto xaj iyo cumro inuu isku xirto iyo inuu yidhahdo qof hebel wuxuu xirtaan xirtay afartuba waa sunnada waa ku cad yihiin waa ku sugan yihiin laakiin kan ugu fadli badan waa inuu cumro xirto oo marku hadduu xajba u socdo oo cumradaas markuu dhammaysto maalinta sideedaad maka gurigu ka degan yahay uu xaj ka xirto waa sida ugu fadliga badan qofkii xaj soo xirta ama xaj iyo cumro soo xirta na hadyi hadduusan meeshaas ka soo kaxayn nabiga sala allahu alay wasalam siduu amre inuu yeelaa fiican oo waxa weeye marka uu tago mako uu ka iska fasaqo xajkii ama xaj iyo cumradii isku darnaa oo uu u bedelo cumro sidaas ayaa fadli badan nabigana sidaasuu amray sala allahu caleyh wasalam waxyaalaha xikmadaah ku jirtayna markaas waxaa ka mid ahaa jaahiliyada muctaqadkoodii faasidka ahaa oo bilaha xajka inaan cumro la samayn karin ay aaminsanaayeen kaas inuu nabigu baabi'iyo ficlan u baabi'iyo marka ta waxay kaloo ibnulmulaqim wuxuu yihi xadiiskan waxaa ku sugan fiihi dalaalatun calaa wujuubi rujuuci fii bayaani alaxkaami iطlaaqan wa taqyiidan wacasiimatan wa ruqsatan lilnabiy sala allahu aleyh wasalam xadiiska waxaa ku sugan dalaalo cad oo tusayda inay waajib tahay in loola laabto cadaynta axkaamta xukunka mutlaqa xukunka la qaydayo midka waajibka kan ruqsada nabiga loona degdego dhammaan wixii nabigu amro maxaa yale saxabadu waxay dhahen fajacalnaha cumratan amarkii nabigu markuu siiyey iyagoo weliba arrintan qariibsanaya way u degdegeen amarkii rasuulka inay yeeleen sala allahu aleyh wasalam alxadiiu thalith walarbacuuna bacda almiatayn xadiiska afartan iyo saddex iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi qadima rasuululahi rasuulka ilaa soo galay sala allahu caleyh wasalam iyo wa asxaabi asxaabtiisa sabixata raabicatin subaxdii afraad oo min dilxija bisha dilxija ka mid aheed waxa weyan iyadoo shan ay ka hartay bisha dilqacda ayay kasoo baxeen magaalada madiina oy soo aadeen xajka sagaalkaas maalmood marka waddada ay kusoo jireen sagaalkaas maalmood ayay waddada kusoo jireen marka nabiga asxaabtiisa waxay soo galeen subaxdii afraad bisha dilxija muhiliina xaalo ay codka kor u qaadayaan bilxaj xaj iyagoo waxa weyn labayk allahuma bixajin leh waxa weyn waa bacdi ka mid ah ayaa xajka u xirnaa gobolna xaji cumra iskugu xirnaa gobolna cumro kaliya fa amarahum nabigu wuxuu amray an yajcaluuha acmaasha inay ka dhigaan cumratan cumro inay ka dhigaan oo ay fasaqaan xajkii oo ay cumro u bedelaan fa qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuulallahi rasuulka allow ayulxilli xilli kee baan xalaal noqonaynaa haddaan cumro ka dhigno maadaama xajki nagu dhow yahon rabno maalinta sideeda xaj inaan xidhanno xilliga aan xalaaloobayna ma xilli kaamil ah mase waa xilli naaqisa oo wax alla wixii qofka xajiga ka awal ka xaaraam noqday ma noo wada banaanaanaya mise gabal ka mid aha noo banaanaana qaala nabi wuxuu uhi alxillu xalaal noqosho kulluhu dhammaantiis weeye dhammaan wax kasta oo xajka sababtiis awal idinkaga xaaraam noqday markaad cumrada dhammaydaan xalaalay idin noqon waxay ula yaabaen de arrinta arrin oo aad ugu weyneedoo aysan oqoonin weeye dhaqankii carbeed ilaa carabtu waa xaji jirtay taas xadiiskaasuna sida xadiis hore kulu tusaya in la fasaqo xaj oo cumro loo fasaqo taasna kulli waxay tusaydaa tamatucu inuu ugu fadli badan yahay acmaasha la sameeyo alxadiidu araabic walarbacuuna bacda almiatayn xadiiska afartan iyo afariy laba boqol ka gadaal marwiin waxaa laga wari can curwata ibnu zubayr curwatu ibnu zubayr kunyadiisa waxa la dhahay abu cabdillaah magaciisa waa curwatu ibnu zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid ibnu asad alqurashi waa taabici fiqa ma'muun ah caalim faqiih ah min fuqahaai sabca toddobada faqiiho ee la yaqaano ee caanka ah ee saxaaba oo taabiciyaalka ah taabiciyaalka ah ayuu ka mid yahay fitanta ma gelin weligiis dagaaladii fitantaha ma geli jirin aada uu soon badnaa uu salaatuleyl badnaa qur-aan akhris badnaa waa la imtixaanay luga cudur uga dhacay kaan karo waa laga gooyey waana ku sabray ilaahay wuxuu u kulmiyey sharaf fara badan dhinacyaal kala fara kala duwan rasuulka sala allahu caleyh wasalam habareertiisu qabaa caaisha waa sihri waa xididkiis awowgiis aabi awowgiis aabihiis dhalay maahane awowgiis horta hooyadiis dhalay aan hormarine waa abubakar sidiiq hooyadiisu dhalay asmaa binti abibakar sidiiqa dhashay awowgiis marka hooyadiis dhalay waa abubakar sidiiq awowgiis aabihiis dhalana waxa weeye waa zubayr ibnu cawaam xawaariyu rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam casharatu mubashiriina biljannana ka mid ah nabi kastaana xawaari iyo gargaaru leeyahay nabiga xawaarigiisii ahaa xawaarigiisii ahaa ayeeyadiis xagga aabihiis waa safiya camatu nabiyi sala allahu alay sl safiya oo nabiga eedadiis ah weeye aabihiis eedadiis aabihiis zubayr ibn cawaam eedda waxa u ah khadiijatu bintu khuweyl um lmuminiin radia allahu canha afdal nisa alcaalamiin afdal nisa alcaalam caalamka oo dhan haweenkooda tii u fadli badneed marka sidaasa ilahay ugu jamciyey min saadaati saxaaba ayuu ka mid ahaa isagoo sooman ayuu dhintay sanada la yidhaha sanat lfuqahaa sanadii fuqahadu dhammaadeen oo fuqaha badana dhimatay waxa weeyaan waa sagaashan iyo afar sanadii aheyd sagaashan iyo afar markay hijriyadu aheyd ayuu dhintay an curwata ibnu zubayr ayaa laga wari qaala wuxuu yihi su-ila waxaa la weydiiyey usaamatu ibnu zayd saxaabigaas ahaa walxaal ana aniga jaalisun aan la fadhiyo meelaha culummadu fadhida dad fadhido qayr badan ayaad ka helayda iyo cilmi marka anoo la fadhiyo usaamata ibnu zayd ayaa la weydiiyey walxaal anan jaalisun aan la fadhiyo waxaa la yidhi kayfa sideebuu kaana rasuululahi rasuulka alla aha sala allahu caleyh wasalam yasiiru mid u socda xiina waqtigu dafaca kasoo dhaqaaqay carafa maalinta sagaalada carafa la istaaga bacda duhur markii nabigu sala allahu caleyh wasalam qoraxdu dhacday maqribkii ma tukane maqribkii waa ta'khiiriyo caawa ceshaha inuu ku tukado ayuu niyeystay waa soo dhaqaaqay sidee u socdayaa la weydiiyey ilaa usaamata ibnu zayd nabiga asaga ayaa radiif u ahaa macnaha daabadda hasha nabiga uu saarnaa ayuu gadaal ka saarnaa asagaa u ogaal badan marka taasuna waxay kutusaydaa saxaabada siday ugu dadaali jireen afcaasha nabiga inay kulli xifdiyaan si ay ugu daydaan marka xataa qaabkii uu u socday markuu carafe ka tegay ma ordaayey ma degdegaayey ma tartiib ma luudaayey ilaa sidii uu yeelay in la yeelaa la rabaa w hadday mar cibaado yihiin marka qaabkee u socdaa la yidhi kayfa sideebuu kaana rasuululahi rasuulka ilaah sala allahu caley wasalam yasiiru mid u socdo xiina dafaca markuu kasoo dhaqaaqay magaalada meesha la yidhaha carafo banaanka carafo qaala wuxuu ihi usaama kaana wuxuu ahaa yasiiru mid socda alcanaqa socod kala baxsan xoogaa lugaha isku dhejimayna socod xoogaas tilaabtu kala baxsan tahay ayuu soconayay dadaalna aan ahayn fa idaa wajada markuu helo fajwatan meel waasaca nasa waa degdegay xoogaa socodka waa sii dheeraynay si oo waxa weeyaan xoogaa saxmadda iyo ciriirigu u yaraado oo dadka u kala baxaan marka marka waxaa la rabaa inaan dadka la jiirin lagu tuman si degan iyo khuduuc iyo ilaahay weynaadoo isku dullaynaya oo ilaahay weynaynaya oo degan inaad kasoo dhaqaaqdo meeshaas carafa ood musdelifo aado ilaa cibaadaad ku jirtaa maahane orod iyo qaylo iyo buuq iyo sheeko iyo lama rabo tan kaleeto waxa weeyaan istilaabta xoogaa inaad kala bixida haddaad soco karto haddii meel waasacaad heshana xoogaa si fiican ba aad usii dadaasho sababta waxa la rabaa dadkii zaxmadii iyo ciriirigii inay kala yaraadaan laakiin orod iyo qaylo iyo buuq iyo waxaas lama rabo mana ahan manaasibkeeda alcanaqu qaala almusanifu wuxuu yidhi alcanaqu canaqa imbisaadu sayri waa socodka kala baxsan wanasu naskuna fawqa dalika markaasuu kasii koreeya xoogaa dadaalaha ku jira xoogaa dadaala ayaa ku jira alxadiidu alkhamis walarbacuuna bacda almiatayn xadiiska afartan iyo shan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillahi bni camr ibni caas radia allahu canhuma ana rasuula llahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam waqafa waa istaagay fii xajati lwadaac waa maalinta tobnaad oo yowma naxri ayuu istaaggan u ahaa nabiga khudbooyinu akri jiray maalinta sideedaad nabiga khudbooyinu akri jiray maalinta sagaalaad khudbu akri jiray nabiga sala allahu aleyh wasalama maalinta tobnaad khudbu akri jiray maalin walba waxaa la rabaa axkaamta loo baahanya inta imaamku hadlo inuu dadka u sharaxo maalintii marka tobnaad oo yowmu naxri ah yowmu lxaji alakbar maanta acmaashu ugu badanta ugu culus tahay maantaasuu istaagay nabiga sala allahu aleyh wasalam saas darteed waxaa la rabaa maalmahaas caalim qof ah inuu istaago oo ummadda waxa weeyaan axkaamta uu u sharaxo dadkuna waxay u baahdaanoo diintooda ka mid ah ay weydiiyaan alxamdulilah hadda maanta waa sidaasoo meel kasta oo xajka waxa weeyaan caalim meel fadhiyaad arkaysa oo meel la fariisiyo oo loo diyaariyo ummadda oo wax alla wixii axkaamtooda ku saabsan ay weydiinayaan una sharaxaya oo toban boqolaal gaaraya caalim ilahay baa ku mahadsan sunadaas nabi waa noosha marka waqafa waa istaagay nabigu fii xajati lwadaac fa jacaluu dadkii waxay gudagaleen yas'aluunahu inay weydiinayaan inay weydiinayaan axkaamtii xajka afar camala maantaas la yska rabaa marka ugu horeyda maalinkaas tobnaad saddexda jamro hal jamraa la tuurtaa jamratulcaqaba toddoba dhagaxa lagu tuurtaa markaad tuurashada bilaabaydo maalinka tobnaad minay ku taalla xala musdalifaad ku hoyatay markaad musdalifa kasoo dhammaatood mina timaado mina dhanka ay u dhammaato mina saad ugu dhex socoto ugu socoto dhanka ay maka markay u dhammaan rabto oy dhammaan rabto ayay ku taalla jamratulcaqaba markaasaa talbiyada inta joojido aad toddoba dhagaxoo yaryaroo digirta beebesheega la yidhahdo ama digirta waaweyn midda u waaweyn digirta toddoba dhagaxoo la eg eg ayaad waxa weyan gacanta midigta inta ku qabato aad ku tuurin hal mid mid mid walba markaad tuurtaan allahu akbar ad leeda markaad tuuraydo markaasaad meesha godkaaad ku ridin marka markaa tuuridaas waa hal camal markaad dhammaydo waxa weeyaan waxaad samayn inaad neefkii qasho haddaad neef qalayday haddaad hadda qof u wakiilashay oo neefkaas aadan markaas adigu gacantaada ku qalayna haddana waxa weeyaan camalkii saddexaad aad ugulbin oo tinta inaad iska xiirto ah tinta inaad iska xiirto tinta markaad iska xiirto oo tinta aada xiirto taxallulul awal ayaad xalaal noqon taxallulkii ugu horreeyey ayaad xalaal noqon waxaa kuu xalaal noqon wax kastoo xajka dartiis kaaga xaaraamtinimoobay ilaa marka laga reebo ninkii iyo haweenkiis wixii jimaaci xalaal markaas kuuma ahan taxallulul awal aa la yidhahdaa dharkaagaad iska xidhan labada goo iska bedeli khamiiskaagaad xidhan waxa weyan madaxaagaad daboolan cimaamad ku xidhan koofi saaran waxa weyan catarkaagaad nafsan wax kastoo xajka dartiis kaaga xaraam noqoday ayaa kuu xalaal noqon ilaa nisa maahane ataxallul awala la yidhahdaa waxaa ku haray markaas dawaaful ifaada inaad kacbadii aado dawaaful ifaada soo dawaafto sacyi ka damayna samaydo markaad labadaa samaynaad dawaafkaas iyo sacyigaasna taxallulu thaaniya la yidhahdo waa taxallulka kaamilka oo wax walba xajka dartiis kaaga xaraam noqday xataa nisaa markaasay kuu xalaal noqon saasayna u kala horeyda acmaashaas marka afartaas camal oo ah ramyiga dabxiga xalqiga dawaafka afartu saasay u kala horeeyaan marka laakiin qofkii isdaba mariya inay ka ansaxaydo ayaa xadiiskan cadday doonaa ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam waqafa waa istaagay fii xajati lwadaac fa jacaluu dadkii waxay gudagaleen yas'aluunahu inay weydiiyaan faqaala rajulun ninaa yidhi lam ashcur ma dareemin fa xalaqtu tintiyaan xiray qabla an adbaxa intaanan gawricin neefka inuu gawracay aheedoo hormariyo kadib uu tinta xiro aniga arrintaas ma dareemin oo wuxuu yidhi markii neefkii ayaan anoon gawricin aan tintii xiray qaalana wuxuu ihi idbax hadeer gawrac walaa xaraja wax dembiya korkaaga ma ahanin wa jaa aakharu mid kalea yimid wa qaala wuxuu ihi lam ashcur ma aanan dareemin fa naxartu neefkiiyaan qalay qabla an armiya intaanan jamratulcaqaba tuuran waxaan rabay jamrada inta tuura neefka qalo waa isdabamarsiiyey qaala nabi wuxuu ihi ermi hadeer tuur walaa xaraja wax dembiya calayka korkaaga ma ahanin famaa su-ila lama weydin yowmaydin maalinkaas can shay-in shaygaas oo qudiman la hormariyay walaa uqira mid dib loo dhigay ilaa qaala nabig wuxu uhi ifcal samee walaa xaraja dembina korkaaga ma ahan marka halkaas xadiiskaas wuxuu caddeeyey afarta camal ee maalinkaas la yska rabo tartiibtu waa sidaas aan soo sheegnay laakiin haddii la ysdaba mariyo inay ansaxaydo waxna aysan xaja u dhibaynin dembina uusan kasoo gaarayn alxadiiu saadis walarbacuuna bacda almiatayn xadiiska afartan iyo lix laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdiraxmaan ibni yaziid annaqaci cabdiraxmaan ibnu yaziid annakhaci kunyadiisa waxaa la yihahdaa abubakr alkufi cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu qays annakhaci saxaabadu axaadiista ka wariyaa walaalkiis aswad ibnu yaziidna waa ka wariyaa waa ka wariyaa marka wuxuu ka waa taabici oo hiqa ah taabici hiqa ah weeye ee laba qowlaa ku jirta geeridiisa laba qowl ayaa ku jirta geeridiisa inuu dhintay sanadii toddobaatan iyo saddexaad iyo inuu dhintay sanadii toddobaatan toddobaatan iyo saddex iyo siddeetan iyo saddex laba qowla labadaas qowlaa ku jirta oo aada xoogaa muddo u kala fog weye toban sana udhaxayda labadaas qowlaa ku jirta وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي وحلى وري أنه عبد الرحمن حج وحجي مع مع ابن مسعود عبد الله بن مسعود لجركيسا sida wanaagu yahay nabiga sal allahu alay wasalam markuu xajinayay dadka saxaabada dhan waa ogeysiiyey si uu xajka ugu hogaamiyo oo acmaasha xajka ay uga daydaan asaga xajkii hore uusan isagu aadinna abubakar ayuu diray oo dadku xajka uga dayanayeen kadib taabiciyaalka saxaabada taabiciyaalkii ka dambeeyey waxa weyan caalimay raaci jireen markay xajinayaan si waxa weyan haddii kale ood maalkaagii bixido waktigaagii bixido caalimna aadan raacin waxaa dhacda waxa weeyaan xajkaagii inuu kaa hallaabo ama kaa naaqiso ood kasoo kasaartoo dhib lasoo laabato meeshii aad rabtay dembi dhaaf inaad lasoo laabato sidaas darteeda sida wanaagsan qofka xajina inuu qof caaliman raaco weeye marka cabdiraxmaan ibni yaziid anaqaya wuxuu yidhi cabdiramaan cabdullahi ibni sacuud ayaan la xajiyey xajkii axkaamtiisiu ka baran waa fiirin ficilkiisuu fiirin marka fiiri fa ra'aa waa arkay hu cabdullaahi ibni mascuud yarmi xaaluu gamanayo aljamrata alkubraa jamratlcaqaba asagoo tuuranayaan arkayu jamratlcaqaba asagoo tuuranaya ayaan arkayuyi bisabci xasayaatin toddoba dhagax ku tuuranaya toddoba dhagax fa jacala marka qaabkee loo tuuray markaa tuurayda u fiirsada marka masaladaas waa masale muhiim ah fa jacala cabdullaahi wuxuu yeelay albeyta kacbadii can yasaarihi gacantiisa bidixda dhanka bidixda ah kacbadii uu iska marsho ha halkaas waxa way qoraxdu dhacday kaa xigta oo bidixda ah kuuma dhow waxbaaray kuu jirtay wa minan minana wuxuu iska xijiyey can yamiinihi midigtiisa mina waa meeshaad ka timid markaas maantaas aad jamratulcaqaba tuuranaydo maanta tobnaada meesha aad ka timiday minan xaggeeday kaa xigtaa ilaa musdalifaad habeen kusoo yatay mina ayaad soo dhex martay geeskii looga baxayaad ba joogtaa haddeer meeshaad ka timid gacanta midigtaan iska xiji marka uma qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibni mascuud asagoo sheegaya in ficilkaanuu yahay ficilkii nabiga oo xadiis marfuuca arrintu ay tahay uma qaala wuxuu yidhi haadaa meeshaan aan taaganahay maqaamu ladii axadkii maqaamkiisa weeye unsilad lagu soo dejiyey caleyhi korkiisa suuratulbaqara suuratulbaqara axadkii lagu soo dejiyey meesha uu istaagay wey saasaa u istaagay macnaha nabigaa meeshaan istaagay wey suuratulbaqara wuxuu u tilmaama qur-aanka dhanba nabiga lagu soo dejiyey wuxuu suuratulbaqara u khasisayaa waxa weeyaan suuratulbaqara axkaamta ugu badan xajka ayaa halkaas ku jirta axkaamta xajka ugu badan ayaa axkaamta xajka ugu badan ayaa suuratulbaqara lagu sheegay saasuu ku ta marta sida sunnada waa saas gacanta bidixda inaad iska xijido kacbada gacanta midigtaana mina hortaadana ay ku aadan tahay jamratulcaqabada la turana wejigaaga ay ku aadan tahay waxa weyn weliba wuxuu ku daray oo uu ku siyaadiyey ninka la yhaha maxamed ibn cabdiraxmaan ibnu yaziid annakhaci can abihi cabdiraxmaan ibn yaziid wiilkiisa oo maxameda wuxuu ku siyaadiyey xadiidkan wuxuu ka wariyey anahu lamaa faraqa min jamrati alcaqaba markuu lamaa faraqa min ramyi jamrati alcaqaba markuu ka faaruqay jamratulcaqaba tuurashadii cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi allahuma ajcalhu xajan mabruuran wa danban makfuuran allow ka dhig xajkayga xaj lagu baarinimo sameeyey iyo dembi la dhaafay allow ka dhig saasuu ku siyaadiyey sida xaafid ibn xajar fatxulbaariga uu ku sheegay alxadiiu saabic walarbacuuna bacda almiatayn xadiiska toddobaad xadiiska afartan iyo toddoba iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa la weri can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi allaahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahu u naxariiso kuwa tintooda xiira qaaluu saxaabada waxay yihahdeen walmuqasiriin rasuulka alla kuwa gaabiyana u ducee yaa rasuulalahi rasuulka ilaahi qaala nabigu wuxu uhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahu u naxariiso kuwa tintooda xiira oo tinta xiirta markay xajiyaan ama cumraystaan raggaa laga hadlaya haweenku waa inay gaabiyaane qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii walmuqasiriina kuwa gaabsadana u duxeey yaa rasuulalahi rasuulka allow qaala nabigu wuxu uhi walmuqasiriina kuwa gaabsadana ilaahay u naxariiso marka xadiidkan wuxuu ku tusaa kow qofka xaajiga waxaa laga rabaa inuu tinta xiiro ama gaabiyo waana rugni min arkaani ilxaj cumra hadduu yahayna waa rugni min arkaani alcumra qofka waa inuu ama xiro ama gaabiyaa ku waajiba ee mid gooniyu labadaa waajib kuma ahan laba wuxuu ku tusayaa xiiriddu inay fadli badan tahay hal mara gaabintu fadli badan tahay waa marka xajku kugu dhow yahood cumra ku jirto wuxuu kaloo ku tusaya xadiisku in loo duceeyo dadka daacada ilaahay u degdega in loo duceeyo taasuu ku tusaya oo hadyiga nabiga ay tahay sala allahu calay wasalam alxadiidu athaamin walarbacuuna bacda almiatayn xadiiska afartan iyo sideed iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can caaishata radia allahu canha qaala caaisha waxay tihi xajajnaa waan xajinay maca nabiya nabiga la jirkiisa sala allahu caleyhi wasalam fa afadnaa dawaafu dhifaadiyaan samaynay yowma naxri maalinta xoola qalka marka dawaafkaas sida ugu fiican waa maalinkaas in la sameeyo maalinta tobnaad ayaan samaynay dawaafu dhifaadihi fa xaadad way xayshay safiya safiya ayaa xayshay safiya waxa weeyaan binti xuyey weeye safiya binti xuyey weeye umulmu'miniin faxaadad way xayshay safiya maalinkaas markay dawaafka samayday kadib ay xayshay fa araada nebiyu nabigaa ka doonay sala allahu calay wasalam minhaa safiya maa yuriidu rajulu ninku wuxuu ka doono min ahli ehladiis ninku wuxuu haweentiisa ka doono inuu u galmoodo ah ayaa nabigu ka doonay waxa weeyaan safiya marka caaisha ogaatay fa qultu waxaan igay tiri caaisha haddaan ahay marka halkaas muxuu ku tusaa maalinka tobnaad dawaaful ifaadaha mar haddii la sameeyo taxallul thaaniya la yidhaahdaa qofka wax kasta oo xajka sababtiis uga xaaraam noqdaa u xalaal noqon oo xataa haweenkiis ka mid yihiin haddii saasi kuugu cadda fa qultu waxaanay tihi caaisha yaa rasuulalahi rasuulka allow inahaa safiya xaa-idu xayli qabta marka nabigu ma ogey halkaasna waxaa kuugu caddaaday qofku hadduu samay tago wax ka xaaraan ah uusanna ogeyn qofkii kaleo muslimuhu og waajibay ku tahay inuu ku baraarujiyo waajibay ku tahay caaisha way ogaatay nabigana ma ogeyn inay xayl qabto safiya nabigu inuu doonay ayuinuu doonayo ayay ogaatay inuu safiyo uu ka dalbado haweentiisa waxa weya waxa nin haweentiisa ka dalbado markaasay u sheegtay marka qof muslima wax ka xaaraama oo uusan isagu ogeyn isagao usocdo haddaad aragto inaad ku baraarujido u sheegta waajib kugu ah maalin ramadaan qof cunto cunaya haddaad aragto waxa weeyaan isagii waa ishalmaamay waa ka xaaraan cunto iyo cabitaan laakiin halmaanu ku cunaa ama ku cabaa inaad u sheegtaa waajibay kugu tahay marka way u sheegtay inahaa xaa-idan ku eriyoy waxaa kaloo xadiiskaaad ka qaadanaysaa gabar xayl qabtaa ninkeeda waa ka xaaraam intaay xaylka qabtaa uma galmoo karo qaala nabi wuxuu ihi axaabisatuna ma necelinaysaa hiya iyadu oo ma inay neceliday rabtaa meesha aan ku joogno macnaha haddii gabadha dawaafulifaado aysan samayn waxa waajiba inay sugto intay ka daahir noqonaydo oo hadhow dawaafto markay daahir noqoto ila beydka ilahay ma dawaafi karto gabaraan waxa weeyaan daahir ahayn oo gabar xayl qabta ma dawaafi karto dawaaful ifaaduhuna waa rugni oo lagama tegi karo marka labadaasba halkaasaad ka cadaato marka waajib waxaa ah ninkii maxramka u ahaa gabadha inuu sugo intii ay ka daahir noqonaydo dawaaful ifaadaha ay ka dhamaysanaydo nabi wuxuu ihi oo meesha miyay nagu celinaysaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka allow inahaa safiyo qad afaadat dawaaful ifaadii waa samayday yowma naxri maalinta xoolo qalka marka rugnigaas way gudatay qaalana wuxuu ihi ukhrijuuhu baxa marka hala safro marka halkaasna waxaa kuugu caddaatay dawaaful wadaaca gabadha xaydka qabta inay ka tegi karto oo rugni uusan ahayn inuusan rugni uusan ahayn oo ay ka tegi karto mar hadday kaa samayday hana keentu yiri nabigu sala la alay marka ruqsay u haysataa inta kale waa ku waajib laakiin gabadha xayl ka qabtaa ruqsay u haysataa inay dawaaful wadaaca ka tegi karto gabadha umushahuna waa lamid oo ku xugun wa fii lafdi waxaa kusugnaa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam caqraa xalqa adaafad ma dawaafta yowma naxri qiila waxaa la yihi nacam ha qaala wuxuu yihi fanfiri bax marka soco caqraa asalkii hore wuxuu ahaa caqaraha allah ilaahay ha boqna gooy amase jacalaha allahu caqra ilaahay ha ka dhigo mid madhalaystaa jacalaha allahu alla ha ka dhigo caaqiran caqaraha allahu alla ha boqna gooy amase jacalaha allahu alla ka yeelo caaqiran madhalaystaan wax dhalay saasa asalku ahaa xalqaana waxa weeyaan asalku wuxuu ahaa waxa weeyaan ilaahay cudur lala xiiro tinteeda ha ku rido tinteeda cudur lala xiiro xulliqa shacr wey tunteeda hala xiiro oo cudur waxa weeyaan tinta lala xiiro alla ku rido amase waxa weeyaan hunguri caddaha xalqiga waa hunguriga cad hunguriga cad cudur hauga dhaco balaaya hauga dhacdo asalka waa saas halka cad balaaya hauga dhacdo cudur hauga dhaco amase waxa weeyaan cudur lala xiira tinteeda ku dhaco saasu asalku ah laakiin hadda habar maahan halhays wey alfaad sidaaso carabiga badan ayaa ku jirta waxaa kamid ah taribad iyo daka gacmahaagu ha cara dhiceen taasaa kamid a marka thakiladka umuka hooyadaa ku weyde gablanoo man hooyadaa ha ku weydo hakaa gablanto dhimo wey laakiin loolama jeedo hadda habaar waa hooyadaa ku weyda waa iska halhays caqraa xalqa waa halhays habaar ma halhays weye alxadiiu taasic walarbacuuna bacda almiatayni xadiiska sagaal iyo afartan ayaa laba boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariyey can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi umira naasu dadka waxaa la amray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdi waqtigooda ugu dambeeya bilbeyti beyt dadka waxaa la amray amar haddii laydhan waa waajib waxaa la amray waktiga ugu dambeeya inuu noqdo beydka qof kasta oo soo xajiya markuu tagaayo waajib waxaa ku ah marka ugu dambayda inuu kacbada dawaafo dawaaful wadaxlera oo uu ka tago mar hadduu dawaafo kadib magaalada ma joogi karo wax kama qabsan karo waxaa la rabaa qofku inuu wuxuu gadalah magaalada ka gato wuxuu dan qabsalaha uu qabsado wuxuu markay danihiis u dhammaadaanoo deebaduu ku safri laha u diyaarsan tahay inta toddoba goor kusoo wareego oo laba ragca tukado sacyi ma lehe inuu khalaas safarka galo haddii safarka u suurtogeli waayo habeenkii seexdo waajibay ku tahay hadhow haddana markuu tagayo inu dawaafo dawaafaadkaas uma suurtogelin waxaw inuu ku safro waxaa la rabaa aad dawaafto kadib magaalada inaad joogin aad ka baxdo waxba ha ka gadgadan ka hor sii gado waxa weyan ha seexan wax kaloo dana ha qabsanin ka dhaqaaji mar haddaad dawaafto saasaa dadka la amray marka waa waajib haddii la amray amarku asalkiisa waa wujuube ilaa laakin anahu shaniyo khufifa waa laga fududeeyey dawaaf khufifa waa laga fududeeyey ilaa laakin anahu dawaafulwadaaci dhe khufifa waa laga fududeeyey can ilmar'ati alxaaidi gabadha xaylka qabta waa laga fududeeyey ilaah ayaa ka ruqseeyey marka gabadha xaylka qabta ayada ruqsay haysataa inay ka tagto dawaafulwadaaca oo haddii dadkii maxramkeeda ah ay yidhahdaan waa safrayna waa raace laakiin hadday fursad u siiyaan oy sugaan oy markay daahir noqoto la gaaro waa inay dawaafta waajib ku ah gabadha xaylka qabta haddii saas weeye gabadha umushana waa ku xugun waa ku xugun alxadiidu alkhamsuuna bacda almiyatayn xadiiska konton iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi ista'dana cabaas ibni cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib ayaa idan weydiistay rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam an yabiita inuu baryo bimakata magaalada mako layaaliya mina habeenada mina min ajli siqaayati waraabintiisa darteed ayuuna u idan weydiistay fa adina lahu nabigu u fasaxay qofka xaajiga waajib waxaa ku ah habeenka koob iyo tobnaad inuu seexdo maga mina meesha la yidhahdo labiyo tobnaadna mina inuu seexdo saddexiyo tobnaadna mina seexdo waajib saasaa ku ah saddexdaas habeen waajib weeye inuu seexdo mina oo habeenka inta ugu badan uu mina joogo habeenka inta ugu badan waa inuu mina joogo oo uu ku hoydo haddii maalinta hadee markuu koob iyo tobnaad ku hoydo oo labiyo tobnaad ku hoydo maalinta labiyo tobnaad bacda duur markuu tuurto hadduu caraabo oo qoraxdu aysan ugu dhicin mina haddee waa u banaanta xajkii dhamaayaba u dhamaaday oo saddex tobnaadku ku waajibi maa maanta saddex tobnaadna tuurasho ku waajibi me oo ilahay wuxuu yihi faman tacajala fii yawmayni falaa ifma caleyh waman ta'ahara falaa ifma caleyh qofkii laba maalmo markuu tuurto degdega dembi korkiisa ma ahan qofkii jooga oo daaha oo maanta saddex tobnaad ku daraana waajib maaha laakiin haddii qoraxdu ugu dhacdo habeenka saddex tobnaad waajibay noqona marka waajibaadka xajka waxaa ka mid ah layaalii minan saddexdaas habeen oo la yidhaha habeenada mina inuu qofku mina ku hoydaa waajibay ku tahay marka dad nabigu ka ruqseeyey ayaa jira waxaa ka mid ah cabaas ibnu cabdilmudalib oo dan caama ummadda u hayay oo ah dadka xujayda ayuu waraabi jiray nimankii qurayshyadu carabteed waxay caan ku ahaayeen xujayda inay karaameeyaan inay waraabiyaan inay quudiyaan martiqaadyo u sameeyaan arrin aad u wanaagsan ay ahayd islaamkuna waa sii sugay marka arrintaasuu ku mashquulsanaa hadduu yidhaha minaan seexana cabitaankii iyo zamzamkii lama helaayo dan caama weeye tii khaaskeed waa laga fasaxay marka qof kastoo dan caam marka ummadda u hayaa marka ruqsadaasu haystaa oo xajka ka haystaa saddexdaas habeen sidaasoo kale kuwii xoolaha ilaalinayey ilaa geeli lagu soo safray ayaa joogay dadkii ilaalinayey ayagana ruqsadaasoo kalea nabigu ruqseeyey sala allahu alay waslm habeenadaas dadka kalena waa ku waajib inay dadka kale ku waajib tahay waxay culammadu ka qaateen idan dalabka oo uu idan dalbay cabaas ibni cabdilmutalib inaysan ahayn wax qofku khiyaar uleeyo ka tegi karo marka dadkii aan nabigu u idmin waajibay ku tahay weye waajib ayay ku tahay halkaasaa laga qaatay ruqsada alxadiidu alxaadi walkhamsuuna bacda almiyatayn xadiiska konton iyo koob iyo laba boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariyey canhu ay can ibni cumar cabdullahi ibni cumar qaala wuxuu yidhi jamaca nabiyu nabigaa jamciyey sala allahu alay wasalam bayna almaqribi walcishaa maqribka iyo cishaha bijamcin meesha jamci la yidhaha jamci haddaad maqasho waa musdelifa musdelifa iyo jamci iyo mashcaruulxaraam waa isku meel marka maalinta sagaalaad marka carafa la istaago maqribku kuugu galo maqribka lama tukada waa la ta'khiriyaaho cishaha inaad ku dartaa la niyeysta waana laga soo tagaa habeenkaas meesha loo soo hoydaa la yidhaha musdelifa ama jamci meeshaas marka la yimaado ayaa lagu jamciya maqribki iyo ceshihii marka halkaasaa nabigu ku jamciyey canhu wa canhu can ibni cumara laga wariyay qaala wuxu uhi jamaca nabiyu nabigaa jamciyey sala allahu alay wasalam bayna almaqribi maqribka iyo walcishaa ceshaha bijamcin meesha jamci la yidhaha ama musdelifa ayuu ku jamciyey likulli waaxidatin mid kastoo minhumaa labadood ka mid a iqaamatun aqina u sugnaaday hal adina waa wada leeyihin xadiiska saxiixulmuslim ee jaabir ibni cabdillaahi ayaa caddaynaya nabiga sala allahu caleyhi wasalam inuu ku tukaday biadaanin wa iqaamatayn hal adaan iyo laba aqin hal adaana liadaanin kadib aqina maqribkii loo aqimi maqribkiyaa la tukan markii maqribka laga baxo la sunaysa maaha inta la istaago ayaa la aqimin haddana ceshiyaa la tukan marka nabiga waxa weeyaan waa tukaday likulli waaxidatin mid kastoo minhumaa ka mid a iqaamatun usugnaatay adinkii ma sheegin xadiskan cabdullahi bni cumar laakiin xadiiska jaabira sheegay walam yusabix nabigu ma sunaysan walaa calaa isri waaxidatin mid gadaalkeedna ma sunaysan midaas minhumaa labadoo ka mid a labada salaadood mid ka mid a nabigu gadaalkeeda ma sunaysan oo sunooyinkii raatibada ahaana ma tukan witirkiina xataa habeenkaas ma tukan oo maalinkii oo dhan maadaama la taagnaa carafa waxa weeyaan berrina hawsha ugu adagoo xajka la gelayo habeenkaas waxaa sunaa qofku inuu iska seexdo haadaa kanu baabulmuxrimi muxrimkii baabkiisi weeye muxrimkaasoo yaakulu cunaya min saydi lxalaali qofka xalaasha ugaarkiisa qofka hadduu xaj xirto ama cumro muxrimaa la yidhaahdaa xaj iyo cumro qofkan xilanna oo ama meelshuu raba ha jooga ama maka ha jooga ama dhul kale ha jire waxaa la yidhaha xalaal ayaa la yidhahdaa ugaartuna waa labo ugaarta badda ku jirta oo malayga ah iyo ugaarta biriga joogta oo dhulka joogta qofka hadduu xaj xirto ama cumro uu xirto waxa weeye waxaa xalaal u ah badda ugaarteeda sida ilaahayba subxaanahu watacaala suuratulmaa-ida ku yidhi uxilla lakum saydu lbaxri wa dacaamuhu mataacan lakum walisayaara waxa weeyaan waxaa laydin xalaaleeyey ugaarta badda iyo cuntadiisa raaxayn idinka iyo safarayda loo raaxaynayo xalaal ay u tahay qofkaas muxrimkaa wa xurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurumaa laakiin waxaa laydinka xaaraantirmiyey ugaarta dhulka intaad xarmantihiin oo xaj ama cumro ku jirtaan marka qofka muxrimkaa waa ka xaaraan waxa weeyaan dhulka ugaartiisa inuu ugaarsado saddex shayba waa ka xaaraam asagu inuu ugaarsada waa ka xaaraam hadduu inta ugaarsado qalana waa xaaraam bakti wey lama cuni karo ugaarka tan kaleeto ka xaaraamtaa qof inuu u dirsado yidha ii soo dil ama uu ugu kaalmeeyo la qabto ama uu tuso oo yidhahdo ugaarkaas maada ujeedin adaa xalaalehe oo qof xalaalo waxa weeyaan uu ugu kaalmeeyana waa ka xaaraam hadduu ugu kaalmeeyana oo qofkii xalaasha ahaa soo dishana qofka xalaasha waa u xalaalo waa cuni kara laakiin qofkan ugu kaalmeeyey waa ka xaaraan midda saddexaad ka xaaraanta waxa weeye haddii qof xalaal is yidhahdo qofkan muxrimkaa isagu ma ugaarsa karee usoo ugaar adiga oo uu dartiis ugaar usoo dilana waa ka xaaraan saddexdaasaa ka xaaraan halkan waxaan ka gelaynaa hal midaho u xalaal ah waa maxe isagu ma dilin kii dilaayeyna uguma kaalmayn kan dilaayeyna isaga dartiis uma soo ugaarin ee isaga iska soo ugaarsaday markaasuu cad ka siiyey qof muxrima waa u xalaal baabkaasaan halkan ka gelaynaa alxadiiu thani wlkhamsuuna bacda almiatayni xadiiska konton iyo laba iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa la wariyay an abi qataada can abi qataada alansaari abi qataada alansaari ayaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama kharaja waa baxay xaajan xaalu ya xaaji fakharajuu saxaabadiina waa baxeen macahu nabiga la jirkiisa cadow waa loo sheegay marka meel dhex ugu jira nabigu ciidankiiuu kala qaybiyey fa sarafa nabigu waa leexiyey daa'ifatan qayb qaybtaasoo minhu muslimiintii ka mid ah oo waxa weeyaan dhanka xeebta maruu ku yidhi fiihim kooxdaasoo fiihim dhexdooda uu ku jiro abu qataada abu qataada alansaari uu ku jiro halkaasaa nabigu u leexiyey wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi khuduu qabta saaxir saaxil albaxri badda xeebteeda qabta halkaas badda xeebteeda idinku mara anaguna dhankaasaan maraynaa xataa naltaqiya ilaa aan ka kulanno ilaa aan isku soo dhacno fa akhaduu waxay qabteen saaxil albaxri badda xeebteeda falama nsarafuu markay gadoomeen oo ay leexdeen axramuu waa xirteen kulluhum dhammaantood dhammaantood waxa weeyaan waa wada xirteen oo camal ayay xirteen waxa weeyaan waa bisha waxay ahayd dilqacda sanadii lixaad oo hijriyada sanadii lixaad hadda marka xaajan marka uu leeyahay ey muctamiran weeye waa inaad masaladaas ogaataa waa cumratu lxudaybiya cumradii sanadii lixaad ee bisha dilqacda hijriyada uu nabigu u baxay weeye sala allahu caleyhi wasalam kun iyo afar boqol oo saxaabadiisa ahu la baxay nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka waana tii laga soo celshay oo mushrikiintu ka soo celiyeen uma dhamaystirmin taasu heshiisay soo galay marka markuu leeyahay kharaja nabigu waa baxay xaajan xaal yahay ey muctamirana loola jeedaa cumro weeye xajkii ayaa layskaga cumro la yskaga idlaaqay cumradiya waxaan dhihi tagaa xaj lagu idlaaqaan ula jeedaa fa kharajuu waa baxay nabiga saxaabadiisa kun iyo afar boqol oo saxaabiyu la baxay fa sarafa nabigu waa leexiyay daa'ifatan qayb oo minhum kamid a qaybtaasoo fiim dhexdooda abu qataada ku jiro wa qaalana wuxuu ihi khuduu qabta saaxil albaxri badda xeebteeda xataa naltaqi ilaa aan kulanno oon isku soo dhacno fa akhaduu waxay qabteen saaxil albaxri badda xeebteeda falama nsarafuu markay gadoomeen axramuu way xarmadeen kulluhum dhammaantood cumray xarmadeen abu qataada ilaa abaa qataada abaa qataada maahane lam yuxrim isagu ma xarman sababto waxa weeyaan waajib maahayn markaas lama waajibin cumro iyo xaj midna lama waajibin ilaa sanadii lixaad aheed mushrikiinaada haysatay markaas kacbada fa bayna waqti hum saxaabadii yasiiruuna ay socdaan id waqtigaas ra-oo way arkeen xumuura waxshin dameer dibadeed ayay arkeen dameer dibadeed ayay arkeen saxaabadii marka lama hadlin uma ishaarin soo qaba ma dhihin fa xamala waxa weeraray abu qataada cala lxumuuri dameer dibadeedyadii dameer dibadeed fara badan weeye waa uu weeraro waa ka daba orday fa caqara minhu dameer dibadeedku wuxuu ka soo dilay ataanan dameer dhadig ah waana xalaal haddee dameer dibadeedku waa ugaar mid dhadiga ayuu ka soo dilay fa nasalnaa waa degnay meeshii waakalnaa waa cunay min laxmihaa hilibkeedii ilaa iyagu ma dilin umana ugumana kaalmayn isaguna isagaa soo dishaye dartood uma dilin marka waakalnaa waa cunay min laxmihaa hilibkeeda uma qulnaa waxaa nidhi annaakunu maqulayn ma cunaynaa laxma saydin ugaar dar hilibkiis miyaan cunaynaa annaakunu ma cunaynaa laxma saydin ugaar hilibkiis walxaal naxnu annagu muxrimuuna kuwa xarman aan nahay annagoo xarman oo cumro xiran miyaan ugaar hilibkiis cunaynaa waa ka shakiyeen marka masaa'ilka ad ka shakida waa inaad ula laabataa ehelkeeda oo ahlucilmigaad ula laabataa fa xamalnaa waa qaadnay maa baqiya wixii ka haray min laxmiha hilibkeeda hilibkeeda intii ka hartay ayaan qaadnay oo nabigaan la aadnay sala allahu caleyh wasalam fa atragnaa waan haleelnay rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fa sa'alnaahu rasuulkiyaan weydiinay can daalika hilibkaas in la cuni kara in kale hilib oo uu soo dilay qof xalaal ah ma la cuni karaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi minkum maydin ka mid yahay axadun qof axadkaasoo amarahu amray an yaxmila inuu weeraro calayhaa korkeeda qof amray oo yidhi ii soo dil maydin ka mid yahay ow ashaara ilayha ama qof u ishaaroo tusay maydin ka mid yahay qaala waxay dhahdeen laa maya qof waxway amrayna naguma jiro qof u ishaarayna naguma jiro qaala nabigu wuxuu yidhi fakuluu cuna maa baqiya waxaa ka haray min laxmiha hilibkeeda marka haddii qof amri lahaa in xukunku sidan ka duunaa lahaa ayuu kutusaya oo xaaraam ahaa lahaa saasaa nabigu weydiya marka taasuna waxay kutusayda qofka caalimka masalada la weydiiyo istifsaar inuu ku weydiiyo arrinta inuu caddayn caddaysto arrintu ma saasa mise waa saas markay u caddaato ka horna uusan ka jawaabin masalada marka hadduu amraan hadday soo dilaan waa xaraan hadday amrana waa xaraan hadday u ishaaraan waa xaraan wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa qaala nabigu wuxuu yidhi markuu ay u caddaatay inay xalaal u tahay hal macakum la jirkiina ma yahay minhu dameer farowgii shay-un shayna wax ma ka haydaan qalbigooduu ku dejinaa nabigu marar badan saas yeeli jiray waxyaalaha xalaasha markuu u caddaynaa wax ma ka yaalin uu dhihi jiray fa qultu waxaan idhi nacam haa rasuulka alla waxbaa ka yaalla fa naawaltu waan u dhiibay alcaduda cududaan u dhiibay faakala minhaa waa cunay nabigu sala allahu alay slm markay xalaal inay tahay tusaa qalbigooduu ku dejinaa alxadiidu thalit walkhamsuuna bacda almiyatayn xadiiska konton iyo saddex iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can sacbi ibni jathama allaythi sacbi ibni jathama allaythi radia allahu canhu anahu sacbi ahdaa ila nabiy nabigu u hadiyeeyey sala allahu alay wasalam ximaaran waxshiyan dameer dibadeed ayuu nabiga usoo hadiyeeyey walxaal huwa nabigu bilabwaa meesha abwaa uu ku sugan yahay ow biwadaan ama meesha wadaan laydhaha uu ku sugan yahay waxa weeyaan nabiga sala allahu alay wasalam isagoo jooga tuulo laydhaha abwaa ama wadaan waa maka iyo madiine ayay u dhexeeyaan maka iyo madiine ayay u dhexeeyaan marka nabigoo halkaas jooga ayaa nin dameer dibadeed usoo hadiyeeyey dameer dibadeed ayuu usoo hadiyeeyey nabiga sala allahu caleyh wasalam nin fa radda nabigu waa soo celiyey hu dameerkii caleyhi ninkii kusoo celiyey cadkii hilibka ayuu uga hadiyey cadu ka siiyey ma wada siine waxa weeya waa usoo hadiyeeyey waa usoo hadiyeeyey cad hilibuu u hadiyeeyey fa radda nabigu waa soo celiyey hu cadkii caleyhi ninkii kusoo celshay falamaa ra'aa nabigu markuu arkay maa shay fii wejihi ninka wejigiisa ku sugan oo waxa sacbi ibnu jathaamo ku sugan qaala nabig wuxuu yihi innaa annaga lam naruddahu ma soo ridin calayka korkaaga ilaa anaa anagu xurumun kuwa xarman inaan nahay maahane aniga muxrimiin aan nahay xalaal nooma aha saasaan kuugu soo celiyey marka waxay kutusaydaa hadiyadda in la aqbalo oon hadiyadda lasoo ridin haddayba xalaal kuu tahay waxay kaloo kutusaydaa dadka qulubta dadka mu'miniinta qulubtooda in la ilaaliyo nabiga saxaabigaas markuu qalbigiisa ku arkay xoogaa inuu dhibsaday arrintii nabigu waxa weeyaan waa u caddeeyey qalbigiisa si uu daweeyo si uu daweeyo nabigana waa uu diiday waxay kaloo kutusayda qofka muxrimka ah ugaarta biriga inaan loo ogolayn marka hadde marka hore waa kii nabigu cunay saxaabadana yidhi cune maxaa markaan dambe u diiday culummadu waxay yidhaahdaan saxaabigan oo ah sacbi ibnu jathama allaythi nabiga dartiisu usoo dilay ugaarkan marka wixii dartaa loo soo dila ma banaana adugu inaadan dili karin hadda qur-aankay sariix ku tahay adugu inaadan amri karin xadiidkii hadda aan soo marnay oo abu qataada ayay ku caddeed marka saddexdaasaa kaa xaaraan marka dartiis uu soo diray wa fii lafdi muslim waxaa ku sugnaa rijla ximaarin dameer dibadeed lugtiis u keenay wa fii lafdin waxaa kusugnaa shiqi ximaarin dameer dibadeed jeexis hadda lugtuna jeex way iska tahay wa fii lafdin waxaa ku sugnaa cajza ximaarin dameer dibadeed sintiis sintuna lugtay ka mid tahay wa wejhu hada alxadiid xadiidkan wejgiisa waxa weeye mualifkaa marka kaa daweyn sida loo jamcin xadiiskii hore xadiiskan wuxuu yidhi anahu nabiga danna wuxuu u maleeyey anahu sacbi ibnu jathama sida anahu maya maya wawejhu hada alxadiid xadiiskan wejgiisa waxa weeye anahu nabiga danna wuxuu u maleeyey anahu dameer dibadeedkan siida in lasoo ugaaray liajli isaga dartiis marka qofka muxrimkaa wixii dartiis loo dilo ugaar ah ma banaana walmuxrim muxrimkana laa yaakulu ma cuno maa shaygii siida lasoo ugaaray liajlihi isaga dartiis loo soo ugaaray ma cuni karo sida midku dilayba uusan u cuni karin midku dilayba sida uusan u cuni karin